أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadarooyinkan qiimaha badan التحذير المبين من الخروج على جماعة المسلمين كدقدة إن مسلم كاللقبحو fadlan ku soo dhowaada fadhigii toddobaad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوة والأخوات إلهي سبحانه وتعالى أيا وجهرين مهدله الله إنه suurtageliyey inaynu caawa ku kulanno mawduucan aada iyo aada muhimka u ah si aynu isu xasuusinno oo aynu isku waaninno oo isku wacyigelinno waxaanaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa altawfiiqa lilxaqi waasawaab in ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqayna waafajiyo sawaabkana uu inagu sugo walaalaheenna manhaj online ee dowladan ama kelimaadkan qiimaha badan inoo soo tartiibiyeena aada iyo aad ayaa ay u mahadsan yihiin waxaa kelmadayda caawa ay ku saabsan tahay siday salafku ahaayeen wakhtiga ama xilliga fitanka iyo dhibaatooyinku ay jiraan run ahaantii mawduuca caynkaasihi waa mawduuc aad iyo aad muhim u ah isagoo sidiisaba muhim u ah ayuu maantana muhiim sii yahay waayo waxaynu ku nool nahay wakhtii fitanku ay farabateen oo waagii baryaaba waaye cusub uu la imanayo mixan iyo nawaasil fara badanna ay ka dhacayaan caalamka wakhti waxaynu nool nahay aad iyo aad ay dhibaatooyinka iyo fitanku ay isku soo tarayaan maalinba maalinta ka dambaysa maadaama wakhtigaa adagaynu ku jiro aad baynu ugu baahannahay inaynu salafkeennii dib u jalleecno oo hadyigoodii iyo siiradoodii aynu dib ugu noqonno oo aynu isweydiinno marka ay fitanku dhacaan ee dhibaatooyinka noocan oo kaliya ay jiraan sidee xaalkoodu ahaa siday u waajihi jireen ama ay uga hortegi jireen sidee ay ula tacaamuli jireen oo hadyigoodii iyo dhaqankoodu ahaa walaalayaal fitanku waa wax aada iyo aada u dhibaato badan dhibaatada fitanku ay leeyihiin darteed ayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu ina amray in laga magan galo ilaahay dhibaatooyinka fitanka kamaa fii muslimin min xadiidi zayd bni thaabit rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa tacawaduu billahi min alfitan maa dahara minha wamaa batan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka magan gala fitanka kuwooda muuqda iyo kuwooda qarsoonba kadalika ducooyinku nebigu sala allahu calayhi wasalam ina baray fi tashahud waxaa ka mid ah allahuma inaa nacuudu bika min fitnati almaxya waalmamaati wa min fitnati almasiixi addajaal markaa fitanku nooca yihiinba in ilaahay subxaanahu wa tacaala laga magan galo oo xaggiisa laga cuskado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo noqdo waa waxa keliya ee dhibaatooyinka fitanka lagaga fogaan karo ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu inagu amray fii kitaabihi alkariim in la yska dhowro oo fitanka laga fogaado oo allah wuxuu yidhi jala jalaaluh waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasah waaclamuu ana allaha shadiidu alciqaab allah waxau idhi subxaanah ka cabsada fitno aan kuwii dulmiga fale idinka idinka mid ahaa uun gaar ahaan aan u asiibayn oon ugu dhacayn laakiinse idin caam yeelaysa oo fitnadu marka ay timaado tacumu saalixa waataalix kadib waxa weeyaan dee huma yubcahuuna calaa niyaatihim nin walba niyadiisa iyo camalkiisu siduu ahaa ayaa lagu soo saari doonaa oo ilaahay uu kula kulmi doonaa marka fitanku waa kuwa dhibaatada iyo khatartaa leh khatarta ay leeyihiin darteed baa ilaahayna amray in la yska dhowro oo laga fogaado nebiguna sala allahu calayhi wasalam ina amray ilaahay in laga magan galo waa khutuurada iyo dhibka ay fitanku ay leeyihiin sidaa darteed ayaa sheekhulislaam ibnu taymiya calayhi raxmatullah fii minhaaji sunna waxa uu ku yidhi mujalladka afraad safxada boqol lixdan iyo kow waalfitnatu idaa waqacat cajaza alcuqalaa'u fiiha can dafci asufahaa fasaara alakaabiru radia allahu canhum caajiziina can iطfaa'i alfitnah wa kafi ahliha wa hada sha'nu lfitan kama qaala tacaala wاtaquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa wاclamuu ana allaha shadiid اlciqaab waxaa sheekhuu yidhi fitnadu marka ay dhacdo ee ay dadkii ku habsato dadkii caqliga lahaa ee wakhtigaa joogay waxa ay ka caajisaan oo ay kari waayaan kuwooda maangaabka ama sufahada inay qa- gacanta qabtaan oo fitantaa ay ka xakameeyaan markaasaa dadkii waaweynaa ee ahlulcaqliga iyo ra'yigaba ahaa waxa ay kari waayayaan dabkaa fitnadee shidan inay bakhtiyaan ehelkeediina ay ka xakameeyaan oo ka joojiyaan waana dhibaatada iyo sha'niga fitanku ay leeyihiin sida ilaahayba ku tilmaamay fii kitaabih waataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waxa uu sheekhu yidhi hadalka isagoo sii wada waidaa waqacat ilfitnatu lam yaslam min atalawuthi biha ila man casamahu allah fitnadu haddii ay dhacdo kama badbaado dhooqadeed iyo dhibkeeda inuu ku dhex dhaco ilaa ruux ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhowray mooye walaalayaal idan haadihi lfitan waa kuwo aad iyo aad khutuuradooda iyo dhibkoodu uu u badan yahay aslulfitanna kama qaala araagib alasbahani waa jamcu fitna asalkeeduna waxa weeyaan min xaysu alluga waxaa la yidhaha idkhaalu dahabi annaara litadhara jawdatuhu min radaa'atih waxaa la yidhaahdaa asalka fitnada yacni luqada carabiga waxay ka soo jeedaa in dahabka ama fidada iyo wixii la midka ah dabka la geliyo si kiisa wanaagsan iyo kiisa xun loo kala sifeeyo oo qashinka iyo waxa xunna uga hadhoo looga sifeeyo inta saafiga ah ee asalka ah ee tayada liina ay u soo hadho kadalika ibnu manduur waxau yidhi kama qaala alashari yacni lafdigaas macnihiisu wuxuu isugu soo ururayaa alibtilaau walimtixaan yacni imtixaan iyo ibtilaa yacni qofkii in la imtixaamayo oo la jarribayo oo la ibtilaynayo weeyaan macna alfitna waxaana sheekhaasi yidhi wa asluha maakhudun min qawlika fatantu lfidata waadahaba idaa adabtahumaa binnaar asalka kelmadanna luqada carabiga waxaa laga soo qaatay odhaahda aad tidhi yacni waxa weeyaan fatantu lfidata waadahab idaa adabtahumaa binnaar yacni waxa weeyaan dahabkii iyo fidadii ayaan dabkii ku dhalaaliyey ayay ka timid oo fatantu dahaba waalfida macnaheedu waa adabtuhumaa binnaar dabkii ayaan ku dhalaaliyey litumayiza aradii'a min aljayid si aad kiisa xun uga soocdo ka wanaagsan idan yacni macnaha lugawiga ee fitnada iyo waxa weeyaan macnaha ay xambaarsan tahay ee shariicada ama maqaasida ku jirtaa way iswaafaqsan tahay oo waxay isku waafaqsan tahay yacni waxa weeyaan haddii aslulfitna uu yahay dahabka ama fidada dabka la gelinayo si loo kala sooco kiisa xun iyo kiisa wanaagsan dee fitnada iyo ibtilaag iyo imtixaanka ummadda ku soo degaya ilaahay u qadaraana waxa ay kala soocayaan dadka oo fitnadu dee tumayizu asaadiqa min alkaadib wa tumayizu alsaalixa min altaalix yacni kii runta sheegaya iimaanka uu ka dhabta ahaa iyo kii waxa weeyaan uu ka beenta ahaa kii wanaagsanaaye salaax iyo wanaagga ku sugnaa iyo kii xumaa ayaa ay fitnadu kala saaraysaa waayo dadku marka nabadgelyada iyo barwaaqada iyo ladnaanta iyo dheefta uun lagu jiro dee dadku waa wada alla yaqaan oo wax qalloocan ama waxa weeyaan khaldan waxaa laga yaabaa inaad arki weydo laakiin marka dhibaatadu ay timaadee la ys imtixaamee la ysfitneeyo markaas ayaa la kala baxayaa oo alsaalixu waaltaalix ay kala soocmayaan liyamiiza allahu alkhabiisa min altayib si ilaahay ka xun iyo ka san u kala saaro markaa fitantu yacni sidaasay dadka u kala saarayaan oo loogu kala baxayaa ibnulqayimna waxau yidhi calayhi raxmatullah alfitnatu nawcaan fitnatu shubuhaat wa hiya acdamu lfitnatayn wa fitnatu shahawaat waqad yajtamicaani lilcabdi waqad yanfaridu biaxadihima intaha min igaatat lahfan waxaa sheekhulislaam ibnulqayim uu yidhi calayhi raxmatullah fitnadu waa laba nooc yacnii fitanku waa fara badan yihiin laakiin anwaacdeeda ugu muhiimsan waxaa ka mid a labadan ta koowaad waa fitnatu shubuhaad waa fitnada shubuhaadka iyo shubaha ku salaysan waana acdamu lfitnatayn labada fitno ta xoogga badan ee culus ee dhibaatada badan ee weyn weeye adag waayo asalkeedu waxa uu ka imanayaa dee can cadami alcilmi waalbasiira qofkii oo diintii iyo caqiidadii saxda ahayd aan basiiro iyo cilmi aan u lahayn oo markaa qofkii dee marka iimaankiisii uu dhaawacmo ama amarkii iyo nahyigiiba uu ka shakiyo caqiidadiisi ay khaldanto u leexdo markaa fitnada shubuhaadku waa fitanka ta ugu daran ee ugu culayska iyo dhibaatada badan wa fitnatu shahawaad fitnada kale waa ta shahawaadka fitnatu shahawaadna waxay ka dhalanaysaa can dacfi aliimaan ruuxii mu'minka ahaa isagoo wixii garanaya haddana macaasidii iyo shahawaadkii inuu ka sabri waayo oo naftiisu ay ka xoog roonaato waxaana laga yaabaa labada fitno ruuxa inay ku kulmaan shubhada iyo shahwaduba midkood inuu ku keliyaystana waa la arkaa fitanka kale waa fara badan yihiin fitnatu lmu'min wa fitnatu lkaafir wa fitnatu lmaxya waalmamaat wa fitnatu lqabr wa fitnatu nnaar wa fitnatu rajuli fii ahlihi wa maalihi wa waladihi wa jaarih wa fitanun tamuuju ka mawji albaxri yacnii fitanka kale waa fara badan yihiin imtixaankii ruuxa muuminkaa la fidnaynayey ruuxa gaalkaa fitnadii la fidnaynayey tii nolosha tii dhimashada tii xabaasha tii naarta iyo cadaabka ta ruuxa ehelkiisa iyo ooridiisa iyo amwaashiisa iyo ubadkiisa lagu imtixaamo iyo fitanka kale faraha badan leh ee sida mawjadaha badda u kacaaya ee dilka iyo dhaca iyo muxaramaadka la xalaashanayo iyo dulmiga iyo dararka badan xambaarsan marka aslulfitan marka aynu ka warramayno waxyaabahaasoo dhan waa soo hoosgelayaan idan waxa walaalayaal aada iyo aada muhiim u ah haddii aynu soo tilmaannay yacni fitnada macnaheeda lugawiga ah iyo sida macnaheeda kaleba ay isku tataabuqayaan ee shareicadu ay u adeegsatay iyo waxa weeyaan fitnadu sida ay khatar iyo dhibaato badan u leedahay laynoo amray in laga fogaado alle laga magan galo haddaba fitanka noocaasa axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam yacni axaadiida qaarkood oo ku soo aroortay ayaa waxaynu ka tilmaami doonaa waxaa ka mid a xadiidka imaamu muslim saxiixiisa uu ku soo saaray ee abu hureyra uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam baadiruu bilacmaali fitanan ka qitaci leyli lmudlim yusbixu alrajulu mu'minan wa yumsi kaafira wa yumsi mu'minan wa yusbixu kaafira yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi baadiruu bilacmaali fitana ka qitaci leyli lmudlim acmaasha wanaagsan la degdega oo u dheereeyo u baratama waxaad acmaasha wanaagsan kala degdegtaanood kala horaysaan intaanay idinku dhicin fitan sida habeenka gudcurka ah yacnii fitan noocaasoo kale isku dul saaran oo aan la kala sooci karayn oon la kala saarsaari karayn yacnii fitanka sidaa u faraha badan ee isku dul saaran sida habeenka gudcurka ee mugdiga ah war fitankaasi ka hor intaanay idinku dhicin acmaasha wanaagsan la degdega oo kala hormara waayo fitankaasi hadday dhacaan way idinka mashquulinayaan waana idinka xanibayaan oo way idinka dabrayaan daacada iyo wanaagga markaa fitankaasi intaanay idinku dhicin ka hor acmaasha wanaagsan u degdega intaad firaaqada haysataan ee fitanku aanay idinku dhicin nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu si guud u amray acmaasha in fitanka lagala hormaro ayaa waxa uu tusaaleeyey fitankii wax ka mid ah si culayska iyo dhibaatada fitnadu ay leedahay dadku u dareemaan waxa uu nebigu yidhi yusbixu rajulu mu'minan wa yumsi kaafira bal u fiirsa fitankaa dhibkooda iyo culayskooda ninkii waxa uu waa beriisanayaa isagoo mu'min ah gabalkiina wuxuu dhacayaa isagoo gaaloobay ninku waxa uu gabal dhacsanayaa isagoo mu'min ah waagiina wuxuu u beriyaa isagoo gaaloobay maxay sababtu tahay iyo waxa uu isla bedbedelayaa ee taqallubaadka iyo isbeddelka intaa leeg ku riday maxaa uu yahay yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa diintiisii ayaa waxa uu dhaafsanayaa oo ku iibsanayaa dheef yar oo adduunyo oo aan qiimo lahayn allahu akbar yacni waa isbeddel aada iyo aada u weyn yacni ruux aroortii iyo gabaldhicii inta u dhaxaysay marna mu'min ahaa marna gaal ahaa waa isbeddel aada iyo aada u weyn waxaa layna dareensiinayaa fitankaasi culayska iyo dhibka ay leeyihiin iyo isbeddelka ruuxa ay ku samaynayaan inta uu leegyahay iyo isbeddelkaasi sida uu degdega u yahay ee wakhti fara badanba aanu ugu dhaxayn waa galabtii iyo aroortii inta u dhaxaysa nin aroortii mu'min ahaa ayaa galabtii noqonaya gaal nin galabta mu'min ahaa ama galabtii waxa weeyaan dee iimaan ku gabaldhacsaday ayaa waagii gaalnimo ugu baryaya waa arrin aada iyo aada u dhibaato badan waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam satakunu fitanun alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im waalqaa'imu fiiha khayru min almaashi waalmaashi khayru min assaaci man tasharafa lahaa tastashrifu waman wajada malja'an aw macaadan falyacud bih muttafaqun calayh min xadiisi abi hurayra rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi waxaa ahaan doonoo dhici doona fitan ruuxa fadhiyaa uu ka khayr badan yahay ka dhex taagan ka dhex taagani uu ka khayr badan yahay ka dhex socda ka aayar dhex socdaa uu ka khayr badan yahay kan dhex cararaya ama degdega waxa weeyaan u dhex soconaya rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi man tasharafa lahaa tastashrifhu ninka u hanqaltaaga ee fitantaa u soo banbaxa tastashrifu way legdasaa oo way halaagaysaa oo waa beddelaysaa ay taqlibuhu wa tasracuh nebigu waxau yidhi waman wajada malja'an aw macaadan falyacud bih war haddaba ruuxii hela meel uu ciirsuu uga cararo meel uu ciirsado ama uu cararuu magan galo ha magan galo oo ha isaga dheeraado fitnada walaalayaal xadiidkaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay marka ay fitankaasi dhacaan sida loogu kala dhow yahay in loo kala dhibaato iyo shar badan yahay oo ninba ninkuu fitnadaa uga hanqaltaagi og yahay ama uu uga dhow yahay uga dheerayn og yahay dee wuu ka shar iyo dhibaato badan yihi oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay dee ruuxay iska fadhiyaan uba kicineen madaxaba u qaadin waa ka khayr badan yahay kan dhex taagan ka iska taaganeen wax kale ku darsan wuu ka khayr badan yahay dee ka dhex soconaya ka aayaruun dhex socdaa ka dhex cararaya ee ka buuxsadee dhinac walba u dhex qaaday dee waa ka khayr badan yahay nebigu waxa uu tilmaamay nin kasta oo fitnada u hanqaltaaga oo waxa weeyaan u soo banbaxoon ka gaban waxa weeyaan way halaagaysaa oo waa legdaysaa rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam ninka hela meel uu ka magan galuu kaga badbaado halkaa ha magan galo oo fitnada ha ka fogaado xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa fitnada calanka looma qaado madaxana looma taago looma soo banbaxo wixii dhacaba looma dhaqaaqe eh waa laga gabadaa oo gurigaaga iyo beydkaaga iyo masjidkaaga iyo waxa weeyaan meesha sunnada iyo dacwada iyo khayrka aad ku wado inaad kaga gabato macadkaaga masjidkaaga beydkaaga aayar meelaha khayrkiiyo wanaagga aad ku wado fitanka adduunka ka dhacaya inaad kaga gabato oo aad kaga nabad gasho weeyi laakiin inaad u soo banbaxdo oo aad ka buuxsato waa ayaan daro waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kamaa fi lbukhaariyi min xadiidi abi saciidin alkhudri yuushiku an yakuuna khayru maali lmuslim hanaman yatbacu biha shagafa aljibaal wa mawaaqica alqatri yafiru bidiinihi min alfitan nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waxa uu dhow yahay oo dhow oo macnaha aan dheerayn waxa dhow oo aan dheerayn oo xaqiiqaa inuu ahaan doono ruuxa muslimka a maalkiisa ugu qiimaha iyo khayrka badani xan yaroo adhiya oo uu la raacraaco oo uu geeyo buuraha dhekadooda iyo hadba dhibica roobku meesha uu ku dhacayo isagoo diintiisa fitan kala fogaanaya oo la cararaya oo la badbaadaya xadiidku waxa uu tilmaamayaa yacni aakhiru zamaan marka ay fitanku farabataan ee dulmiga iyo dararka iyo dagaalka iyo dhiigga la daadinayo iyo xoolaha la dhacayo iyo muxaramaadka la bannaysanayo iyo waxa weeyaan mahaaligta la dhex dabaalanayo waxaasi markay farabataan ruuxa xoolihiisa ugu qiimaha badan le wuxuu noqonayaa xaynta uu bannaanka ula baxayo ee uu fitanka kala fogaanayo ee hadba dhibica roobku halka uu ku dhacayo uu la dhaqaaqayo iyo buuraha dushooda isagoo diintiisa fitno kala cararaya waxaa kaloo rasuulku yihi sal allahu alayhi wasalam kamaa fi sunani min xadiidi lmiqdaad bni lswad ina saciida laman juniba alfitan ina saciida laman juniba alfitan ina saciida laman juniba alfitan walaman ibtuliya fasabra fawaaha nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu saddex jeer ku celiyo uu yidhi arrinta uu saddex jeer ku celinayaana waa muhimadda iyo maqaamka ay leedahay darteed iyo arrinkaasi sida wuu culus yahay ee aan u sahlanayn waxaa nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam ninka guulaystay waxa uu yahay ninka fitno laga fogeeyey waxaa guulaystay ninka fitno laga dheereeyey waxa guulaystay baa nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam ninka fitno laga fogeeyey ee laga badbaadiyey waxa uu nebigu ku khatimay walaman ibtuliya fasabara fawaaha waxaase la yaab badan baa nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam ruuxa inta la imtixaamo ku sabra ee aan ku simbiririxan ee aan ku silban ee aan ku inxiraafin ee imtixaanka iyo ikhtibaarka laga qaaday ruuxa ku sabray ruuxaas ayaa aad iyo aad u la yaab badan fawaahan ay fawaa cajaban waxa aad iyo aad u la yaab badan oo arrinkiisu arrin lala yaabo oo cajab badan oo wanaagsan u yahay ninka inta la imtixaamay sabray ku sabray ibtilaaga iyo imtixaanka ka sabray xumaanta iyo xaaraanta ku sabray musiibada iyo mixnada sabirkii taamka ahaa la yimid innamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam kamaa fi xadiidi ummi salama alladii rawaahu lbukhaari rasuulku intuu habeen soo toosay isagoo argagaxsan soo baraarugay oo uu soo kacay ayaa waxa uu yidhi subxaana allah maada unzila min alkhazaa'in wamaada unzila min alfitan man yuuqidu sawaaxiba alxujuraat likay yusalliina faruba kaasiyatin fi ddunyaa caariyatin yowma alqiyaamah nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa ceeblaawaa oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka nasahane maxaa ilaahay uu soo dejiyey khasaa'in iyo khasnadihiisii maxaa raxmad iyo wanaag alle uu ka soo dejiyey maxaa ilaahay uu soo dejiyey fitan iyo masaa'ib fara badan yacni shar iyo khayrba wax badan baa soo degay markaasaa nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi man yuuqidu sawaaxiba alxujuraati likay yusalliina waryaa toosiya oo kiciya qolalkan ama guryahan haweenka ku jira si ay salaada u tukadaan waa haweenkii nebiga sala allahu alayhi wasalam faruba kaasiyatin fi dunyaa caariyatin yowma alqiyaama fara badanaatu adduunyada wax ku huwan oo ku xidhan aakhirana waxa weeyaan iyo maalinta qiyaame qaawan oo cadaab iyo cuquubo mudanaysa xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam markii uu tilmaamay waxa ilaahay khasnadihiisa uu ka soo dejiyey raxmad iyo wanaag iyo cadaab iyo fitanba markuu tilmaamay wuxuu yidhi haweenkan yaa kiciyo ha tukadaane waxay taasi daliiliya astaan u tahay anna alcibaadata hiya almunjiyatu min alfitan in cibaadadu ay tahay ta dadka ka badbaadinaysa fitanka iyo cadaabka iyo cuquubada iyo dhibaatooyinka dhacaya waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam kama fi saxiixayni min xadiidi abi hurayra yataqaarabu zamaan wyqbd اlcilm wtdhar اlfitan wyulqى الshux wyksur اlharju qaluu wma lharju ya rasuul allah qala اlqatlu nebigu wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam wakhtigu waa isku soo dhowaanayaa oo aakhiru zamaanka wakhtigii inta barakada laga qaado ayaan maalintii maalintii noqonayn oon bishu bishii noqonayn oon sanadku sanadkii noqonayn oon saacaddu saacaddii noqonayn wakhtigii baa isku soo dhowaanaya oo barakadii laga qaadaya cilmigii ayaa la qabanayaa oo ahlulcilmigii iyo dadkii xambaarsanaa ayaa adduunyada ka hoyanaya oo aakhiro loo oofsanaya fitankii ayaa soo ifbaxaya oo daahiraya oo fara badanaya dadka dhexdoodii bukhli ayaa lagu tuurayaa oo waxbixintii iyo sadaqadii iyo infaaqii ayaa ku cuslaanaya waxa fara badanaya fitankii iyo dilkii waxay yidhahdeen rasuulkii alla wamalharju waxau yidhaha alqatlu dilka weeyi yacni wakhtiga fitanku ay fara bataan ayaa dilka dulmiguna uu fara badanayaa walaalayaal haddaba axaadiida aynu soo sheegnay waa qaar ka mid a axaadiida nebiga sala allahu alayhi wasalam ee tilmaamaya fitanka iyo sida nebigu sala allahu alayhi wasalam inoogaga digay bal haddaba waxaynu xogaa ka tilmaamaynaa asbaabu hadihi alfitan yacni maanta wakhtiga aynu noolnahay maadaama uu yahay wakhti fitanku ay fara bateen bal hadda fitankaa asbaabta keenta ayaynu wax ka tilmaamaynaa si looga digtoonaado oo ruuxu uga badbaado kow waxa ugu horreeye fitanku ay ku fara bataan waa qilatulcilmi wa intishaaru ljahli yacni ummadda dhexdeeda cilmigii oo ku yaraada jahligii oo ku faafa ummadda oo wixii ilaahay u dhowaynaya iyo wixii ka dheeraynaya ay isaga khaldamaan oo kala sooci weyda oo kala garan weyda waa waxyaabaha keenaya fitanku bulshada inay ku bataan sidaa darteed baa nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu tilmaamayay fitanka fara badanaya waxa uu ku xidhiidhiyey cilmiga la qabanayo iyo jahliga waxa weeyaan ummadda dhexdeeda ku faafaya oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi yuqbadu alcilmu wa yadharu aljahlu waalfitan wa yakhuru alharju cilmigii ayaa la qabanayaa waxaana soo ifbaxaya jaahilnimadii iyo fitankii dilkiina waa badanaya shaahidku waxa uu yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu isku cadfo o isku xidhiidhiyey aljahlu waalfitan waayo waa laba kala dhalanaya oo waxa weeyaan mid walba mid yacni jahligu dee fitnadiibuu sabab u yahay oo marka jahligii uu bato ee cilmigii uu yaraado ayaa fitankii ay fara badanayaan waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina bayna yadayi asaacati la ayaaman yanzilu fiiha aljahlu wa yurfacu fiiha alcilmu wa yakhuru fiiha alharju waalharju alqatlu xadiidkaa saxiixaynka ku sugan nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi saacadda qiyaame waxa ka horeeya maalmo jahligu uu soo degayo oo macnaha ummadda dhexdeeda jaahilnimadu ay ku faafayso cilmigana la kor yeelayo oo cilmigii dadka dabrayey cilmigii xaqa iyo baadilka kala caddaynayey cilmigii bidcada iyo sunnada kala soocayey cilmigii tawxiidka iyo shirkiga lagu kala saarayey ayaa la kor yeelayaa oo ahlulcilmigii iyo xamaladii iyo dadkii xambaarsanaa ayaa la oofsanayaa oo dhimanaya waxaana fara badanaya alharj wa huwa alqatlu dilkii weeyi idan yacni cilmi yaraanta iyo jahliga oo fara bataa asbaabta fitanka weeyi waxaa asbaabtii fitanka ka mid a dacfu tadayuni annaas wa suu akhlaaqihim yacni dadku diintooda dhaqankii ay ku dhaqmayeen oo taag daraado oo daciifa iyo dhaqan xumadii oo dhexdooda ku dhacdo oo ku fara badata yacni waxa weeyaan iimaankoodii oo daciifa camalkii saalixa ayay samaynayeen oo yaraada waanadii iyo wacdigii la xasuusinayey oo ay qaadan waayaan oy dhabarka u jeediyaan cabsidii ilaahay oo ku yaraata iyo cibaadadii iyo camalkii saalixa ahaa oo waxyaabaha fitnada keena waxaa kaloo ka mid ah asbaabta fitanka cadamu taxkiimi sharci illaahi fil ard in arlada iyo adduunyada ilaahay shariicadii uu soo dejiyey lagu xukumi waayo oo qawaaniin iyo basharku waxay qorteen ama ay dhigteen waxa weeyaan xukum looga dhigo oo kitaabkii ilaahay dhabarka loo jeediyo oo qawaaniin bashar ay waxa weeyaan dejiyeen lagu beddesho oo waxyaabaha fitanka keena waayo shariicada alleh oo lagu dhaqmo oo addoommada iyo arlada lagu hogaamiyaa waa ta badbaadadu ay ku jirto iyo amniga iyo ammaankuba waa ta nolosha qiimaha leh ee wanaagsani ay ku jirto waa ta xasiloonaanta iyo deganaanshuhu ku jiro oo tusaale ahaan rabbi waxau idhi markuu qisaasta ka warramayey walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab waxaa qisaasta idinku sugan nolol kuwa caqliga lahow lacallakum tattaquun si aad ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsootaan sidee nololi ugu sugan tahay ilay naftii nafdisha waaba loo goynayaa haddii xubnihii gacan ka mid a ama lug ama meel aad jarto waa lagu jarayaa oo qisaasto dee waa in la kala goosto oo wixii dil gaadhana laysu dilo haddaan layscafin wixii dhaawacana dee la kala goosto marka siday nolol u tahay waxay nolol u tahay ummadda inta kalea ku badbaadaysa oo ninka wax dilaa hadduu garanayo in loo dilayo naftiisa isagaa cid walba ka jecel oo badbaadinaya ninka waxadaa hadduu garanayo gacanta in la goynayo isagaa gacantiisa badbaadsanaya wahaakada marka xuduudda shareecada oo la oogaa waa ta amniga iyo ammaanka iyo badbaadadu ay ku jirto fitnadana lagaga fogaanayo waxaa asbaabta yacni fitnada ka mid a adulm lianna dulma dulumaatu yowma alqiyaama waayo dulmigu waa mugdiyaaliyo madow maalinta qiyaame oo cuquubo iyo cadaab badan ayaa waxa weeyaan ruuxa uu sababaya waxa waxa weeyaan in badan oo buldaanta iyo caalamka iyo dhulalka islaamka ka mid a fitan fara badan waxa u soo jiida waa marka dulmiga iyo dowdarradu ay ku badato ee dadku ay cadliga iyo cadaaladda oo kitaabka iyo sunnada ku salaysan ay ku kala bixi waayeen ay ku dhaqmi waayaan waxaa kaloo ka mid ah asbaabta fitanka keena mukhaalafatu sharci illaah ilaahay awaamirtiisa iyo awaamirta rasuulka sala allahu calayhi wasalam in la khilaafo oo laga hor yimaado lianna mukhaalafata asharci tajlibu liahliha ashuruur walfitan sharciga oo la khilaafo oo laga hor yimaadaa waxay ehelkeeda u keenaysaa shuruur iyo fitan fara badan ilaahay wuxuu idhi tabaaraka wa tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim allah waxau idhi jala jalaaluh ha ka digtoonaadaan nebiga amarkiisa kuwa dhinac maraya ee khilaafaya inay fitna haleesho ama cadaab xanuujiya uu ku dhaco ibnu kathiir waxau idhi fii tafsiirihi calayhi raxmat ullah falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih ha ka digtoonaadaan amarka rasuulka kuwa khilaafaya ay walyakhsha man khalafa amrahu daahiran wa baatina an tusiibahum fitna ha ka cabsadaan kuwa amarka rasuulka khilaafaya si muuqata ama si qarsoon inay fitna ku dhacdo ay fii quluubihim min kufrin aw nifaaqin aw bidca waxau idhi bimacnaa in qalbigoodii gaalnimo ama munaafaqnimo ama bidca ay gasho ha ka digtoonaadaan ilan waa fitno aw yusiibahum cadaabun aliimun fi dunya ama adduunyada cadaab xanuujiyaa inuu ku haleelo biqatlin aw xaddin aw xabsin aw naxwi dalik macnaha dil la dilo ama xad laga gooyo ama xadhig la xidho iyo wixii la mid ah macnaha waxa uu sheekhu ku fasira an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim fitnadu inay noqon karto zayqu lquluub sida imaamu axmedba uu ku fasiray yacni shirki iyo qalbigoo leexda inay noqon karto fitnadu iyo gaalnimo iyo munaafaqnimo ku dhacda cadaabkuna uu noqon karo cadaab adduunyada loogu soo dedejiyo dil ama xad ama xabis ama xadhig iyo wixii la mida ah cadaabkaasina yacni kaa caajilka ee adduunyadana waa noqon karaa yacni waxa weeyaan ku aajiloo dee aakhiro loogu kaydiyana waa noqon karaa waxa tusaale u ah cadaabka caajilka ee adduunyada ruuxa ku helaya hadduu sunnada nebiga khilaafo xadiidkii salama ibnu camr ibnu lakwac ninkii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi kul biyamiinik qaala laa astaiic qaala la statacta famaa rafacaha ilaa fiih maa manacahu ila alkibru xadiidkaa salama ibnu camr fii saxiixi muslim nebigu sala allahu calayhi wasalam nin bidixda ku cunaya ayaa waxau idhi war kul biyamiinik war midigtaada ku cun waayo sunnadu waa in midigta lagu cunoo lagu cabbo ilan shaydaanka ayaa bidixdiisa ku cuna kuna cabba waana layna amray shayaadiintiiyo gaalada inaynu khilaafno oo hadyigooda iyo dariiqooda aynaan marin markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ninkaa bidixda ku cunayee uu arkay ayaa uu yidhi war midigtaada ku cun ninkii waxau yidhi ma karayo waanu karayey ee kibir unbaa u diiday midigta inuu ku cuno laakiin wuxuu iska yidhi isagoo karaya ayuu haddana yidhi ma karayo nebigu waxau yidhi wuu habaaray oo ilan wuu arkayaa inuu kibir u diido uu karayo e lastatacta haba karin buu yidhi waa habaar haba karin famaa rafacaha ilaa fiih ninkii gacantiisii afkiisii ma gaadhine halkiibay ku qallashay sow cadaab degdeg oo adduunyada lagu tusay ma aha sababtuna ay tahay mukhaalafatu amrih amarkii nebiga uu khilaafay sala allahu calayhi wasalam kadalika waciid iyo goodi ayaa ku soo arooray amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaam an yuxawila allahu ra'sahu ra'sa ximaar nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa miyaanu ka cabsanayn ruuxa imaamka hortii madaxiisa kor u qaadaya ee laga yaabo imaamkii oo sujuudsan inuu ka hor tooso ama imaamkii oo rukuucsan inuu ka hor tooso kaasi miyaanu ka baqanayn in qaabkiisa iyo madaxiisaba madax dameer loo bedelo suuradiisaba in la nasakho la bedelo oo madax dameer laga dhigo miyaanu ka baqanayn waxaa goodiga iyo waciidka intaa leeg ugu soo arooray ruuxa khilaafaya hadiga nebiga sala allahu calayhi wasalam waayo rasuulku wuxuu yihi inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih waxaa imaamka loo yeelay uun in lagu daydo la daba socdo inse laga horeeya ama la khilaafo imaamka looma samayn haddaad ficilkaa doonto iyo ruknigaa doonto ku tallaabsanayso imaam laguuma sameeyeene keligaa tukaa lagu odhan lahaa waxaase imaamku dadka u horgalay inta kalena ma'muum u noqotay in isaga lagu daydo la daba socdo laakiinse aan la hor socon ama aan laga hadhin ama aan lala wadaagin laakiinse markuu sameeyo laga daba sameeyo mutaabacadu waa sidaas inaad ka horaysana ma aha inaad in badan ka hadhana ma aha inaad la wadaagtood ficilka iyo rukniga isaga la samaysood mushaaraka samaysana ma aha laakiin mutaabacadu waa inaad daba socoto markuu sameeyo aad ka daba samayso idaa qaraa fa ansitu wa idaa kabara fa kabiruu yacni waxa weeyaan waxa faa-u tacqiib loo adeegsaday dee waa tartiib maca tacqiib oo biduuni muhlah yacni waa kala dambayn laakiin laysku xigo oo zaman ama wakhti aan u dhaxayn oo markuu sameeyo si deg dega looga daba samaynayo waxaa markaa ka mid ah asbaabta fitanka wujuubu ducaati alfitani bayna annaas yacni dadka dhexdooda ducaad dadka fitno ugu yeedhayo oo calankii fitnada u hayo ugu baaqaya wakhti kasta inay joogaan kuwa xumaha u qurxinaya oo wanaagga u yacni xumihiina u qurxinaya wanaaggiina u fool xumaynaya inay wakhti kasta joogaan inay joogaan aladiina yudiluuna annaasa bigayri cilm kuwa cilmi la-aan dadka ku hallaynaya ee halaagga ugu horseedaya ee fitanka u qurxinaya ee laga yaabo ummaddu inay bannaanka u soo baxdo oo mudaharaad ay samayso oo waxa weeyaan amniga iyo nabadgelyada iyo deganaanshahabaa la khalkhaliyo yacni dadka u horseedaya ee shawaaricdiiyo bannaanada dadka u soo saaraya ee dadka masaalixdoodii iyo danahoogii diin iyo dunyaba ka cadilaya ee ka baabi'inaya waa ducaatulfitna wax fara badan oo maanta caalamulislaami wadamadiisii ku dhacayna kuwaasaa sabab u ah iyaga oo waxaa ku tilmaamaya inuu waxa weeyaan ay ku gaadhayaan khayr iyo wanaag laakiin xaqiiqadu ay tahay shar iyo hoogun inay ka goosanayaan oo guuldarro mooye wax guula aanay ka gaadhay waxaa ka mid ah asbaabulfitan tafaruqu lumma kala tagga ummadda ama duwaylaad yaryar inta loo kala googooyey mid walba ta kale lagu dabray oo lagu diray jamaacaad iyo axsaab inta loo qaybiyo gaaladu u qurxisay urur walba uu yidhaa annakaasa xoogka kale waa baatil yacni qabaa'il iyo reera inta la isugu diray laga yaabo qabiilo walba qabiilada kale inay la col tahay manaadiq iyo gobollo la ysugu diray oo gobol walba gobolkan kale uu cadaawad u hayo yacni ummadda taqsiimka iyo qaybinta noocaasee lagu sameeyey waa wax yacni fitanka maanta dhacaya sabab u ah waana wax acdaa'ul islaam iyo gaaladu ay u horseedeen muslimiinta in badan oo ka mid ihina wacyidaradooda iyo garaadarradooda iyo cilmi yaraanta iyo jahliga ku batay darteed ay iska garan waayeen oo ay iska daba dhaqaaqeen nebiguna sala allahu calayhi wasalam hore ayuu ula dagaalamo uu u diiday waxyaabaha jaahiliga ummadda islaamka dhexdeeda in lagu faafiyo oo waxa weeyaan af iyo adinba lagu muujiyo oo saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim arrin khaldani dhexdooda markii ay ka dhacday dersi ayuu u dhigay lama ilaawaan ah oo ilaa maanta yacni tusaale lagu dayda inoo ah qof kastoo mu'min oo rasuulka raacay sala allahu calayhi wasalam oo labadii saxaabi markii waxa weeyaan ay isjiidheen ee ay isku dhaceen ee midkood uu yidhi yaa lal ansaar midna uu yidhi yaa lalmuhaajiriin midna ansaarey midna muhaajiriiney mid walba uu dadkiisii u habarwacday oo u yeedhay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum dacuuha fa inahaa mumtina war wuxuu yidhi ma wixii jaahiliyadii hore isugu baaqan jirtay isugu habarwacan jirtay wakhtigii qabla alislaam ileen reer reer iyo qof qof iyo qabiil qabiil iyo urur urur ayaa la ysku cuni jiray qaacidadooduna waxay ahayd alqawiyu yaakulu daciif inka xoog geli uuni ka yaru cuno oo xoolihiisa u qaato waxa qawaacid u ahayd ay ka duulaan waman lam yadud xawdahu bisilaaxihi yuhadami waman laa yadlim innaasa yudlami ninka aan darkiisa difaacan waa laga duminayaa ninka aan dadka isagu dulminna isagaa la dulmiyaya taasaa u ahayd dhaqan iyo caado islaamka ka hor markaa rasuulku waxa uu yidhi ma wixii jaahiliyadii hore isugu habar wacan jirtay ee islaamku uu baabi'iyey ma tiibaad maanta soo celiseen oo isugu yeedhaysaan anoo idin dhex jooga rasuulku waxa uu ku soo gunaanado gebagabadii uu ku yidhi dacuuhaa fa innahaa muntina war iskaga taga yacni jaahiliyada aad isugu baaqaysaan yaa ree hebelay yaa ree- yaa ree hebelay ka taga waayo waa wax urayo qadhmuun oon qiimo lahayn maanta waxa muntina ah yacni haddii reerreer laysugu baaqdo laysugu habar wacdo waxaad soo gelaysaa dacuuhaa fa innahaa muntina waa wax urayee ka taga haddii axsaab laysugu habar wacdo urur urur ururada iyo jamaacaadka diiniga ama siyaasiga ah laysugu baaqo waa dacuuhaa fa innahaa muntina haddii duwaylaad yaryar oo laysku dulmiyayo laysugu duulayo oo mid walba ka kale uu cadow u yahay waxa weeyaan laysugu yeedho waa dacuuhaa fa innahaa muntina tacasub kasta oo jaahiliya oo dulmi iyo darar ku dhisan waxa qaacido u ah hadalkaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam uu inooga tegay dhaxalgalka ah in la yidhaahdo dacuuhaa fa innahaa muntina waayo asalku waa ummaddu inay mid noqoto oo imaam keliya uu taliyo oo jamaaco keliya ay ku wada sugnaadaan oo ilaahay waxau yidhi wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu xadhigga ilaahay cuskada oo ku dhaga idinkoo midaysan hana kala tegina jamiican baa la yidhi maaha xadhigga ilaahay ninba dacalka uu ka soo gaadho inuu iska laalaadiyo oo faraara la yeesho ninba dhinacu u dhaqaaqo laa iyadoo la midaysan yahay jamaacatun waaxida xisbun waaxid la yahay alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun waa islaamka dhexdiisa hanaanka axsaabta badan iyo jamaacaad tiro badan waxaasi islaamka kuma jiro waxaasi waa nidaamka dimuqraadiyadda waayo dimuqraadiyaddu waa madhab taaquuti ah oon islaami ahayn waxaanay ku dhisan tahay iyadu calaa asaasi tacadudiya alxisbiya hanaanka axsaabta badan wax kalaba kuma tamariso kuma tallaabsato waxay ku dhisan tahayba waa axsaabta iyo jamaacaadka tirada badan leh waana waxa wadamada islaamka iyo caalamulislaami lagu kharibay lagu baabi'iyey laakiin islaamku waa mid keliya waa xisbi keliya waa jamaaco keliya waa ummad keliyao midaysan oo waxa weeyaan kitaabka iyo sunnada u wada nisbo sheeganaysa rabbuhaa waaxid wa nabiyuhaa waaxid wa qiblatuhaa waaxida fa fiima tafaruq yacni qiblo keliyay u wada jeedsanayaan nebi keliyaa loo soo wada diray kitaab keliyaa ku soo wada degay yacni waxa weeyaan marka waxay ku tafaruqaanba meesha ma yaallo ummadda islaamku waxaa kaloo ka mid a markaa asbaabta fitanka tarku lamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar in laga tago in dadka wanaagga la faro xumahana loo diido oo yacni fitanku marka ay dhacaan dee waa in ummaddu u istaagto in wanaaggii iyo khayrkii la isfaro oo tawxiidku ugu horeeyo sharki iyo xumaha la isu diido oo shirkigu ugu horeeyo walaalayaal haddii haddaba aynu intaa kaga baxno bal asbaabta fitanka waxaynu raacinaynaa waxyaabaha fitanka aynu kaga badbaadi karno leanna muxaadaradeenna asaaskeeda iyo mucdeeda iyo muhimkeedu wuxuu ahaa kayfa kaana salafu waqta alfitan yacni dadkii wanaagsanaayee hore saxaabadii iyo taabiciintii waman tabicahum biixsaan siday ahaayeen xilliga fitanka iyo dhibaatadu ay dhacdo hada huwa almuhim waana kelmadda aynu mawduuceenna ku khatimayno sidee salafku ahaayeen haddaba waaye cinda alfitan oo maxaa lagaga badbaadi karaa ama lagu waajihi karaa fitanka qodobka ugu horeeya ee fitnada lagaga badbaadi karo waxa weeyi alictisaamu bilkitaabi wasunnati calaa fahmi salafi lumma waa in la cuskado kitaabka iyo sunnada iyadoo lagu salaynayo dhaqanka labadaa asal sidii saxaabadii iyo salafkii iyo dadkii hore ay u fahmeen oo salafku waxay ahaayeen cinda alfitan kuwa cuskada oo ku dhaga aslaynka ama labadaa waxiye kitaabka iyo sunnada waajibka markaa dadka saarani dhammaantood waxa uu yahay xilliga fitanka inay ku kulmaan oo isugu soo ururaan oo dhammaantood cuskadaan kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyagoo u cuskanaya oo u qaadanaya dadkii wanaagsanaaye hore ee saxaabadii iyo dadkii wanaagga ku raacay siday u fahmeen iyadoo dadku ay u fahmayaan oo ay u qaadanayaan waajibka iyo xilka saaran culimada iyo ducaadda iyo dadka muslixiinta ee ummadda hagaajiyaana waa ummadda inay fitanka uga digaan kuna wacyigeliyaan inay isugu ururaan oo ay ku kulmaan kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii salafka waayo dadku makhraj iyo meel ay ku badbaadayaan oo kale ma jiroon ahayn in labadaa asal la cuskado oo la qabsado waayo iyagaa badbaada ay ku jirtaa in laga baydhana waa lagu baaba'aya ilaahay waxau idhi subxaanah waman yactasim billaahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim ruuxa allah cuskada ee rabbi subxaanahu wa tacaala u hoggaansamee kitaabkiisa qaata ee sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ku sugnaada faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim kaasi waxaa lagu hanooniyey jidkii toosnaa ee mustaqiimka ahaa ibnu kathiir waxau yidhi calayh raxmat ullah alictisaamu billaah waltawakulu calayh huwa alcumdatu fi lhidaayati waalcuddatu fi mubaacadati alghiwaaya waxau yidhi ilaahay in la cuskado oo rabbi la tala saarto arrimaha loo dhiibto waa ta loo cuskanaya ee muhimka ah xagga hanoonka in la helo halaagga iyo yacni waxa weeyaan hallowgana lagaga nabad galo waalwasiilatu ila alrashaadi wa tariiqu asadaadi wa xusuuli almuraad waana waddada loo marayo waalwasiilatu ila alrashaad waa waddada keliya loo maraya hanoonka wa tariiqi asadaadi wa xusuuli almuraad iyo waddada toosnaanta muraadkiiyo ujeeddadiina lagu helaayo walaalayaal idan in la cuskado kitaabka iyo sunnadu waa waxa keliya ee lagu badbaadayo wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay waxau idhi subxaanah cuskada ilaahay xadhiggiisa oo ha ku kala tegina idinkoo midaysan cuskada waxaa kaloo allah uu yidhi subxaanah wactasimuu billaahi huwa mawlaakum fa nicma almawlaa wa nicma annasiir allaha cuskada oo amarkiisa qaata huwa mawlaakum ilaahay waa gargaarihiinna waa ka arrinkiina tawaliyaya fi dunyaa wa fi laakhira adduunyaya aakhiraba arrinkiina ka maamulaa waa rabbi fa nicma almawlaa wa nicma annasiir waxa wanaagsanaaday yacni mid arrinkiina tawaliyo maamulo idiin hiiliyo idiin gargaarana allah ugu wanaagsan tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi taraktu fiikum maa in tamasaktum bihi lan tadiluu bacdii kitaab allahi wa sunnatii waxaan dhexdiina kaga tegay wax hadayd haddaad cuskataan weligiin dabaday aydaan hallaabayn waa kitaabka alleh iyo sunnadayda ayaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam idan waxaa fitanku markay dhacaan lagu badbaadayaa waa in kitaabkiiyo sunnada la cuskado kadalika fi lmusnadi wasunan min xadiidi alcirbaad ibni saariya inuu yidhi wacadana rasuulu ullah sala allahu calayhi wasalama mawcidatan baliiqa wajilat minha alquluubu wadarifat minha alcuyuun faqulnaa ya rasuula allahi kaannaha mawcidatu muwadicin faawsinaa qaala awsiikum bitaqwa allah caza wajal wasamci waltaaca wain ta'amara calaykum cabd fainahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kasiira facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina min bacdii caduu calayha binnawaajid wa iyaakum wa muxdathaati alumuur faina kula bidcatin dalaalah nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa saxiixa wuxuu inoogu qeexay marka ay fitanka iyo khilaafaadku dhacaan waxa dawada inoo ah yacni waxaa la tilmaamay cudurkii cilaajkiisiina waa la raaciyey saxaabigaasi waxa uu yihi nebi moxamed ayaa maalin maalmaha ka mid a sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu nawaaniyo waano aad iyo aad u xeel dheer waanadaasoo quluubtu ay ka gilgilatay indhuhuna ay ka ilmeeyeen markaasaanu ihi rasuulkii allow waxaad moodaa wacdigan iyo waanadan midna sii sagootiyo naga sii socda waanadii ayaad moodaaye bal hadda noo sii dardaaran dardaaran nagaga tag rasuulku waxau ihi uusiikum bitaqwa allaahi caza wajal waxaan idiin dardaarmayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa waasamci waaltaaca wa in ta'amara calaykum cabd iyo inaa ismaqashaan oo isadeecdaan oo kala dambaysaan walow addoomba madaxa idiin noqdeen hada alxadiid waxa uu nebigu ku bilaabay maa fiihi salaaxu diinihim wa aakhirati wixii aakhiradoodiiyo diintoodu ay ku hagaagaysay oo cabsida allah subxaanahu wa tacaala huma hannaa bidaalika maa fiihi salaaxu dunyaahum dabeed waxa uu nebigu ku lamaaneeyo ku labeeyo uu ka daba keenay oo laba uu kaga dhigay waxay duunyadoodiiyo adduunyadoodu ku hagaagaysay oo ah waasamcu waataaca wa in ta'amara calaykum cabd in la ismaqlo oo la kala dambeeyo walowka ad yacni madaxda idiin ihi addoonba ha noqdo halkaa waxaynu ka qaadanaynaa shareecadeenna dhammayska tiran ee isku dheeliga tiran ee miisaaman een dhinac u dheeliyeyn ilan shareecadu mid dhinac u janjeedha ma aha laakiin waa mid mutakaamil oo dhammaystiran oo isu dheeli tiran shareecadeenna dhammayska tiran ee waxa weeyaan isku miisaamani adduunyadeenna iyo aakhiradeennuba waxay ku islaaxaysay ayaa laynoogu tilmaamay oo nebigu sala allahu calayhi wasalam aakhire iyo diintu waxay ku hagaagaysay ayuu u sheego wuxuu yidhi war ilaahay ka baqa alla ka cabsiga wax alla wixii diintaadu ay ku hagaagaysaa soo hoosgelayo waa caam waa jimaacu lkhayri kullih khayr iyo wanaag oo dhamme halkuu isugu imanayay waa ficlan limaa amara wa tarkan limaa naha wax alla wixii lagu faray inaad yeesho wixii laguu diidana aad ka tagto wa hada huwa diinu kulluh hadday caqiido tahay hadday camal tahay hadday ficil tahay hadday qowl tahay halkaas ay soo gelaysa dabeed nebigu waxa uu raaciyey adduunyaduna waxay ku hagaagaysay oo ummadda islaamkii madaxda muslimiinta ee u talisa inay maqashoy addeecdo maxaa maanta laga dhaxlay marka ducaatul fitan kuwa fitanka ku baaqa ee aan cilmi iyo caqli dabra midna aan lahayn markay ummadda u horseedeen inay xukaamtooda iyo madaxdooda ka hor timaado oo mujtamacaadkii iyo shucuubtii iyo madaxdii muslimiintu ay isku dhaceen maxay ka dheefeen dhiiggii oo daatay ka dheefeen hantidii oo la dhaca ayay ka dheefeen haweenkii oo la kufsado acraadooda meel lagaga dhaca ayay ka dheefeen waxay ka dheefeen oy ka heleen ama ay ka goosteen intaasoo waddan oo islaam in burbur iyo baaba uu ku dhaco oo ilaa maanta dabkay shideen uu holcayo oo aan u demin ilaa yowmina haada marka halkaa waxaad ka garanaysaa shareecadu waa arrin aad iyo aad ay u cuslaysay in ummadda islaamka iyo mujtamaca muslimka ah iyo madaxda muslimiintu inay ku wada noolaadaan ismaqal iyo kala dambayn laakiin fawdo iyo fitne dhexdooda aan laga samayn ummaddu inay noqoto ummad dhinac u wada jeeda madaxdeed iyo mijaheed iyo culimadeed iyo caamadeed iyo cuqaasheeda laakiin gaaladu waxay ka shaqeeyeen kuna guulaysteen inay ummadda islaamka iyada isku wada dabraan oo madaxdii iyo shicibkay u telinaysa ay iska hor keenaan oo culimmadii iyo caammadii ay waxu sheegayeen iska hor keenaan oo tujaartii maalqabeenkii iyo fuqaradii ka hoosaysa ay iska hor keenaan oo dabka halkaa ka baxa meel walba uu ka shidmo ayaa ay ku tala galeen ummaddii islaamka in badan oo ka midiina waa iska garan waayeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam hadalka isagoo sii wata waxa uu yidhi ruuxa idinka idinka mid ee sii noolaadaa waxa uu arki doonaa khilaaf iyo iska hor imaatin fara badan haddaba yaa rasuula allah khilaafkaas iyo fitankaasi markay dhacaan maa huwa alxal wamaa huwa dawaa'u hada addaa cudurkaa cilaajkiisu waa maxay mushkiladdaa xalkeedu waa maxay rasuulku waa tilmaamay sala allahu calayhi wasalam waxau idhi facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina min bacdii cadduu calayha binnawaajid markaad khilaafkaa iyo fitankaa aragtaan waxaad laasimtaan sunnadayda iyo dariiqayga iyo dariiqii khulafaa'u raashidiin kuwii aniga dabaday talada ummadda qabtee hanuunsanaa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo caliy kuwaas waddadayda iyo kuwaa waddadooda laasima waddada khulafaa'u raashidiinta waxaa loogu cadfay waa min baabi cadfi tafsiir waxaa lasii caddaynayaa uun sunnada rasuulka laakiin sunno kaloo tii nebiga barbar socotoo mughaayiroo ka duwan ma aha oo cadafkani mughaayiro inuu keenaya ama wax taa ka duwan hamoodin waxa weeyaan sunnada khulafaa'u raashidiintu hiya caynu sunnati rasuulillaah waaba sunnadii nebiga lafteedii uun oo sunnada nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo sunnada khulafaa'u raashidiin kuwa isku mid ah weeyi sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin waxaad laasimtaan sunnadayda iyo khulafaa'u raashidiinta sunnadoodiiyo waddadooda laasima marka yacni waxay sii fasiraysaa uun sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam waayo sunnaduu nebi moxamed inooga tegay iyo dariiquu inoo jeexay waa kay khulafaa u raashidiin mareen waa kuu abubakar maray waa kuu cumar maray waa kuu cuhmaan maray waa kuu cali maray waa kuwa inoo fasiree inoo sii qeexay ee inoo sii caddeeyey uun waxaa kalooy tilmaamaysaa mar walba yacni fahamka salafku sida uu muhiimka u yahay ee aan saxaabada looga maarmayn waayo dee fa calaykum bisunnati laguma dayn wa sunnati alkhulafaa waayo iyagaa fasiraya oo fahamkooda inoogu caddeeyey waxa weeyaan ma ana calayhi wa asxaabii nebigu markuu tilmaamay ummaddu saddex iyo toddobaatan qaybood inay u kala kici doonto oo kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida dhammaan ay fi naar yihiin mid mooye markii la weydiiyey wuxuu yidhi man kaana calaa mithli maa ana calayhi alyawm wa asxaabii yacni firqada keliya ee badbaadaysaa waa ta ku sugan aniga iyo asxaabtaydu maanta waxaanu ku sugannahay muxuu ugu dayn waayey ma ana calayhi alyawm ma ana calayhi alyawm wa asxaabi marka had iyo jeer yacni fahamka salafka iyo dariiqa saxaabadu waa ka qeexaye inoo sii fasiraya kii nebi moxamed maray sala allahu calayhi wasalam waayo iyaga ayaa la noolaaday iyaga ayaa la joogay iyaga ayaa waxyiga xaadiray iyaga ayaa xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisa iyo siiradiisaba la socday oo safarkiisa iyo nagaadigiisaba la noolaa oo la joogay rasuulku waxau yihi caduu calayha binnawaajid taa waxa weeyaan gowsdambeed ka dhigoo ku qaniina wa iyaakuma muxdathaati alumuur fa ina kula bidcatin dalaalah waxaad iska ilaalisaan arrimaha diinta lagu soo kordhiyo waayo bidco weliba waa baadi riwaayadii nasaa-i waxay ahayd wa kullu dalaalatin fi nnaar yacni baadi kastaana waa fi nnaar oo dee saaxiibkeeda waxa loogu goodiyo halis iyo khatar ugu jiraa waciidka iyo goodiga annaar inuu cadaab ku muto walaalayaal idan yacni manhaju salaf cinda alfitan waa inay kitaabka iyo sunnada ku sugnaadaan oo ay cuskadaan waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha fitanka lagaga badbaadayo ee dhaqankii iyo hadigii salafka aynu ka dhaxlay waxaa ka mid ah al-iltifaafu xowla alculamaa marka ay fitna dhacdo marka ay dhibaato dhacdo culimada in lagu soo ururo culimada in lagu soo ururo oo iyaga wax la weydiiyo oo arrinka fatwada iyo waxa weeyaan diinta arrinkeeda iyaga looga dambeeyo aliltifaaf xawla alculamaa culimada in lagu soo ururo lagu soo hirto iyaga wax la weydiiya marka ay wax dhacaan oo waxyaabaha lagu badbaadayo xasanulbasri waxau yihi raximahu llah ina hadihi alfitna idaa aqbalat carafahaa kullu caalim wa idaa adbarat carafahaa kullu jaahil waxau yihi xasanulbasri fitnadani marka ay soo qaabishay soo yeelyeelatee calaamadaheeg iyo astaanteedu ay soo bilaabmaan caalim kastaa wuu gartaa bimaa uutuu min alcilm cilmiga shareecada ee la siiyey bay ku gartaan ahlulcilmigu laakiin juhaashu markaa ma garato laakiin waxau yihi xasanulbasri wa idaa adbarat carafahaa kullu jaahil fitnadii marka inta ay dhacdo oo dhibaatadii ay ku habsato ummadda ay daba jeedisana jaahil kastaa garta idan culimmadu fitnadu marka ay soo socotay gartaan juhaashuna marka intay dhacdo ay daba jeediso ay idhahdaan alla fitnay ahayd idan alculamaau alrabbaaniyuun culamaau ahli sunnati waaljamaaca yacni culimmada rabbaaniyiinta ee sunnada iyo xaqa ku sugan ee dariiqii salafka haya ee ahlu sunnaha ee salafiyiinta ah yacni fitanka iyo dhibaatooyinku markay dhacaan iyaga waa in loo noqdo wax la weydiiyo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waa kuwa layna amray wax weydiiya fas'aluu ahla dikr yacni dadkaa waxyiga iyo kitaabka ehelka u ah weydiiya haddaydaan garanayn waayo yacni iyaga ayaa ah dadka xaqaa'iqa arrimaha iyo ma'aalaadka iyo cidhibta dambe kuwa garanaya ee wax ku qiimeynaya waa iyaga iyagu dhaldhalaal iyo dheef adduunye iyo muuqaal yacni gaaban waxba kuma qiimeeyaan laakiin cawaaqib alumuur iyo arrimaha yacni waxa weeyaan asaaskooda ayaa ay fiiriyaan walidaalika ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala amray in arrimaha khatarta ah ee ummadda saamaynta ku leh nabadooda iyo dagaalkooda iyo cabsidooda iyo deganaanshahaba umuurta caamka ah ee ama la xidhiidha amniga iyo nabadgelyada guud ama la xidhiidha cabsi iyo dhibaato guud in loo celiyo ahlulcilmiga iyo dadka ahlulxalli waalcaqdi waxgaradka iyo cuqaasha oo aan cid wal iyo habar walba aanay iskala dhaqaaqin iyo carruur iyo ciroole cid walba inaanay iska qaadan laakiin dadka ehelka u ah looga dambeeyo ilaahay waxa u idhi subxaanah waidaa jaaahum amrun min alamni aw alkhawfi adaacuu bih walow radduuhu ila alrasuuli wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuh latabactum ashaytaana ilaa qaliila allah waxa u idhi subxaanah marka uu yimaado arrin nabadgelyo la xidhiidha ama cabsi way iska faafinayaan gidaar walba way la taagan yihiin bannaankay ku faafinayaan jaraa'id iyo warbaahin iyo meel walba waa lala yaacaya allah waxa uu yidhi marka uu yimaado arrin yacni ammaankiiyo nabadgelyada khuseeya ama cabsida dadkii way iska faafinayaan waa arrin lagu ceebeynayo oo lagu canaananayo laakiin sida gartee xaqii maxay ahayd waa tan walow radduuhu ila alrasuuli wa ilaa uli lamri minhum laakiin arrinka hadday u celin lahaayeen rasuulka oo loo dayn lahaa sala allahu calayhi wasalam iyo dadka talada iyo amarka ehelka u ah ee ahlulxalli waalcaqdi dadka arrimaha waxna xidha waxna fura ee caqliga iyo garashada leh yacni dadkaa talada iyo amarka leh iyo rasuulka haddii loo celin lahaa hee intaanay cid walba gacanta iskala gelin la calimahu aladiina yastanbituunahu minhum waxaa ogaan lahaa arrinkaa iyo xaqiiqadiisa kuwa wax la soo baxee istimbaata ee fiqiga iyo fahamka leh ee iyaga ka mid ah yacni ahlul istimbaad waa dadka garaadka iyo garashada iyo cilmiga iyo caqliga leh ee arrimaha wax kala soo dhex bixi kara ee xaqaa'iqda arrimaha kala garan karta dhibka iyo dheeftu waxa ummadda ugu jiro kuwaasaa garan lahaa shaahidku waxa u yihi ummadda dhexdeeda arrin markuu ku soo kordho saamayn guud ku leh cid walba inay iskala dhaqaaqdo oy meeshay doonto ku qorto ama mikrofoonka iska qabsato maaha muhiim wax munaasabana ma aha laakiin waa in looga dambeeyo dadka culimada iyo dadka talada hayee madaxda iyo ahlulxalli waalcaqdi iyagu go-aankeeda iyo hadalkeeda iyagaa leh in looga dambeeyo weey waayo waxyaabaha fitanka farabadiyay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ee ummadda saamaynta ku leh cid walba inay iska dhex dabaalato oo waxyaabaha fitanka keena waa in arrinka ehelkiisa loo daayo oo cid walba aanay iska gacan gashan idan alculamaa waa dadka ay muhimka tahay markay wax dhacaan iyaga arrimaha in looga dambeeyo waa mafaatiixulkhayr waa dadka miftaaxa khayrka ummadda u hayee diinta u xambaarsan waa dadka uu ku rumoobayo hadalkuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam inna min annaasi naasan mafaatiixa lilkhayri makaaliqa lishar dadka waxaa ka mid a dad khayrka mafaatiixu ah oo fura sharkana yacni waxa weeyaan quful u ah oo xidha ahlulcilmiga ayaa ay ku rumoobaysa oo khayrkana miftaax u ah sharkana quful ku ah oo xidhaya cali ibnulmadiini waxa uu yidhi calayhi raxmat ullah acaza allaahu diina bisidiiqi yowma aridda wa biaxmeda yowma almixna waxa uu yidhi diinta ilaahay wuxuu ku ciseeyey uu ku sharfuu ku koryeelay magaceeda iyo calankeedaba maalintii la ridoobee dadbadad badani ay diinta dib uga laabteen nebi moxamed dabadi sala allahu calayhi wasalam maalintaa yowmu ridda abuubakrin isidiiq baa ilaahay diinta ku ciseeyey waxau idhi maalintii mixnada iyo imtixaanka iyo dhibaatada fitnadii khalqul qur'aan ee dad badani ay ku fidnoobeenna imaamu axmed ibnu xambal waxa uu yidhi cali ibnu lmadiini wa biaxmeda yowma almixna imaamu axmed ibnu xambal imaamu ahli sunnati fii zamanih isaga ayaa ilaahay diinta ku ciseeyey maalintii mixnada markii laysku imtixaamay fitnadii khalqulqur'aan waxaa markaa loo baahan yahay mar kastoo ay wax dhacaan culimada markaa joogta ee rabbaaniyiinta ee ahlu sunnaha ah in wax la weydiiyo iyaga loo noqdo oo waxmagaratada iyo ducaatulfitna iyo dadka calanka fitnada iyo balaayada dadka u horseedaya kuwaa in kow aan laga odhan ayuhal muslim xadaari xadaari min qutaaci turuq baynaka wa bayna alculamaa waxaad aad iyo aada uga digtoonaataa kuwa qutaacu turuq ama dhuljiifka ah ee kala dhex gala ummadda iyo culimadeeda iyagoo doonaya waxa ay doonayaan dadka inay ka dhaadhacsadaan markaasaa ummadda waxa ay doonayaan inay ku qanciyaan oo yidhaahdaan culimmadani waa culamaau sulta dowladaha ayay raacsan yihiin waxba lagama qaato hadda waxa laga yaabaa salaatiinta iyo dowladaha ay sheegayaan marka iyagu damcaan albaabadooda iyagaa u dheereeyo culimmada sunnadu maba yaqaanaan iyagaa uga dheereeya oo waxa weeyaan meel walba la taagan laakiin marka ay doonayaan dadka inay ka durkiyaan culimada ayaa shubaha iyo beenaha ay ku akhriyaan xaqiiqadana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xaqaa'iq fara badan caddeeyey oo waaqacaynu maanta ku nool lahay wax fara badan buu markhaatiga u furo uu caddeeyey yaa albaabada waxa weeyaan madaxda iyo salaadiinta yaa u dhow oo dul taagan oo maalinba dhinacay doonaan ugu dhigaya waa ayo yaa ku dhow yaase ka dheer waaqacaynu maanta ku noollaha kala caddeeyey marka khulaasadu waxa ay tahay yacni culimmada sunnada in iyaga lagu xidhnaado oo wax la weydiiyo waxa xaqiiqa ah waddankeenna iminka soomaaliya yacni waxaa shakila-aana fitan fara badan oo soo dhacay dagaallo fara badan oo soo dhacay dhiig fara badan oo islaam oo la daadiyey dad muwaxidiin oo ashahaadanaya oo tukanaya oo ku jihaada la yidhi oo iyagoo salaada ku jira la leynaya haddana jihaad lagu sheegayey waxaasoo dhan fitankaasi markii ugu horreeyey ee ay soo yeelyeesheen ee ay bilowga ahayd markii ummadda la gaalaysiinayee gaalnimada loo qaybinaya takfiirka si dhiigooda loo bannaysto markii lalahaa boqolaal daliil baanu haysanaa oo dhiigooda noo bannaynaya oo dhiigga soomaaliyeed ma dhowra macsuumna ma aha kuwii ka hadlay wakhtigaas labaatan sano ka hor iyo wakhtiyo ku dhow kuwii ka hadlay ee tilmaamay inay fitno tahay oonay jihaad ahayn ee tilmaamay xarakaadka iyo jamaacaadka noocaasii dhibka ay ummadda ku hayaan culimmada salafiyiinta iyo ahlu sunna ay ahaayeen maanta markii faraha lagaga gubtay ee nin walba gurigiisa ay fitnadu ugu soo gashay ee daadkii meel walba uu soo jabsadee uu soo galay ayaa dad fara badani maanta waxay leeyihiin wixii labaatan sannadood culimmada salafiyiinta lagu caayiyey yacni yaan la isqarxinin dadka dhiigooda ha la dhowro dagaalkani waa fitno waa hadal xaqa waa kelimatu xaq oo dadka qaarkood ka soo yeedha laakiin waxaynu leenahay dee waa inaad u garawdo oo tidhaahdaan alla ilahe culimmadii salafiyiintaee ka hadli jiray waa la dulmiyey xaq bay ku taagnaayeen annakuna waanu toobadkeenno maantaanu usoo noqono waa inaad tidhaahdo intaa haddaanad odhan dee xaalkaagu siyaasi baa tahay oo maalinta ay seeftu kuu socotona waa qoriga qaado maalinta ay kaa hor timaadeed qaadan kari weydana waa sanduuqa warqadda ku rid maalinta aad tidhaahdo kursiga waxaad ka gaadhaysaa inaad tidhaahdo madaxda ha la adeecana waa ag fadhiiso dee sheekadaadu markaa waxay noqonaysaa maalinba siday kuugu badinayso uun yeel laakiin diin iyo dhaqan kaama aha laakiin waxaad ogaataa culamaau sunna iyo salafiyiinta diin iyo caqiiday ka tahay oo xataa madaxda iyo xukaamtu haddii ay dulmiyaan iyo haddii aanay dulmin haddii ay xaqooda ka helaan iyo haddaanay xaqooda ka helinba mar walba caqiido ay ilaahay ugu dhowaanayaan bay ka tahay in madaxda muslimiinta la adeeco inaan lagu bixin inaan dadka la gaalaysiin inaan dhiigooda la bannaysan oon la qarxin masaa'ilkaa culimmada salafiyiintu waxay uga hadlaan caqiido iyo diin ay ilaahay ugu dhowaanayaan laakiin maaha maraaxil siyaasiya oo maalinba sida ay wax ugu soconayaan yeela ma aha taana waaqiceeda yacni markhaatiga waxa furaya waaqica aynu ku nool lahay oo dee dadka isbedbedelaya ee maalinba jiha u jeedsanaya waa la yaqaanaa laakiin ahlu sunnaha kelmadoodu mid bay ahayd min awali lyowm ilaa yowmina haada walxamdu lilah xaqu waa waaxidun laa yatacadad xaqu waa mid oo yacni madmadow iyo waxa weeyaan isbeddel iyo midabo badan midna ma lehe waa mid keliya oo cad oo dharaarta ka cad walaalayaal waxaa markaa aada iyo aada muhim u ah in ummaddu ay culimadeeda ku xidhnaato waxa weeyaan ibnu mascuud ayaa waxaa la yidhi bal hadda noo dardaaran fitan fara badan baa dhacaye waxaana laga yaabaa dibba inaanaan ku arag waxa u ihi ittaquu llaha wasbiruu xataa yastariixa barun aw yustaraaxa min faajir wa calaykum biljamaacati fa ina allaha laa yajmacu ummata muxamadin calaa dalaalah waxa u ihi war ilaahay ka baqo oo sabra oo fitanka iyo dhibka iska dhowra ilaa ninka wanaagsan uu raaxaysanayo ka xunna laga raaxaysanayo waxaanad laasimtaan jamaacada iyo kulanka ummadda islaamka iyo ahlulxaqa waayo ilaahay ummadda nebi moxamed baadi kuma kulmiyo waxa uu tilmaamayaa xadiidkii laa tajtamicu ummatii calaa dalaala yacni ummaddaydu baadi ku kulmi mayso oo ummadda ijmaaceeda iyo kulankeeda waa la dhowray iyadoo ummadda nebi moxamed lagu sharfayo nebigana sala allahu calayhi wasalam lagu xurmaynayo oo lagu tacdiiminayo ummadda nebi moxamed ijmaaceeda iyo kulankeeda waa laga dhowray inay baadi ku kulmaan aaxaaddeedu ma dhowrna oo afraadda iyo aaxaaddu dee way khaldamayaan laakiin ummadda ijmaaceeda iyo kulankeeda ilaahay waa dhowray oo marnaba baadi ku kulmi maayaan marka yacni waxa weeyaan in ummadda halkaa ay ku kulansan tahay iyo ahlulxaqu kitaabka iyo sunnada ay isugu yimaadeen ay ku kulmeen waa in lagu kulansanaado lagu urursanaado waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha lagaga badbaadayo fitanka alcawaasim min tilka alfitan waxaa ka mid ah lusuumu ljamaaca yacni ruuxa muuminka ah jamaacada xaqaa inuu laasimo oo halka ahlulxaqu ay ku kulansan yihiin uu ku kulansanaado oo uu yacni waxa weeyaan macooda ahaado oo ummadda islaamka ah kelmaddeedu jamaacatlxaq waa inay ku midaysan tahay safkoodu halkaa waa inuu ku midaysan yahay waana sida uu dhigayo manhaju ahli sunnati waljamaaca iyo dariiqu salaf jamaacada xaqee lagu kulmayo laba macnoay leedahay macno waa macnaha caamka ah ee marka imaam caami uu jiro ee khilaafadii raashidada ahayd macnaha siyaasiga ee caamkii waxa weeyi marka imaam caama ummadda islaamku ay leedahay iyo jamaacadii xaqa ahayd dee imaamkooda iyo jamaacada waa inuu laasimo oo baycada uu kula jiro waana ta uu tilmaamayo xadiidkii xudayfa markii rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu sheegay yacni fitanka iyo dhibaatooyinka badan ee dhacaya uu kula dardaarmee uu yidhi talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahu waxaad laasimaysaa jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda u talinaya ee caamka ah ee baycada ay kula jiraan markaasaa waxau yidhi fain lam takun lahum imaamun walaa jamaaca fain lam takun lahum jamaacatun walaa imaam haddaanay jamaaco iyo imaam caama midna lahayn ka waran markaasuu yidhi factazil tilka alfiraqa kullaha walow an tacada biasli shajaratin xataa yudrikaka almowtu wa anta calaa dalik markaasaa nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam kooxaha iscaydhsanaya ee dagaalamaya ee dulmiga ku dagaalamaya dhammaantood iyo axsaabta iyo firaqa iyo jamaacaadka kulligood isaga fogow xataa hadday keensanayso geed jirriddii inaad qaniinto ood halkaa ku sugnaata ilaa inta geeridu ay kaaga imanayso marka halkaa waxaa laga qaadanayaa jama macnaha jamaacada yacni marka ay tahay bimacnaa jamaaco imaam caami uu u taliyo oo bayco kula jirto oo yacni xukuumadii iyo khilaafadii raashidadahayde caamka ay jirto oo imaam caamo ummadoo dhan u taliya iyo jamaacadiisii marka ay qaa'im tahay kaasi waa macno yacni laasimkeeduna waa inaad dee imaamka iyo jamaacada baycada aad kula jirto marka aanay taasi jirin ila intaa marna waa la helayaa marna lama helayo oo maantaba dee imaamkii caamkaa ma jiro taa marka la waayo macnaha labaad ay jamaacadu leedahay waxa weeyi waa bimacna almuwaafaqa lilxaq ilain rasuulku wuxuu yihi laa tazaalu daa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaq laa yaduru man khaalafahum walaa man khadalahum xataa yaatiya amru llahi wahum calaa dalik rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam yacni daa'ifo koox ummadayda ka midii ka zuuli maayaan inay xaqa ku taagnaadaan oy ku muuqdaan oy daahir ku ahaadaan iyadoo aanu waxba yeelayn oo aanu dhibaataynayn cidda khilaafta ama garabkooda ka baxda ilaa inta amarka ilaahay ka iman iyagoo sidaas xadiidkaasi markaa wuxuu tilmaamayaa in mar walba ummadda ay ka mid tahay qayb xaqa ku taagan xataa yarit allahu alarda waman calayha taasi markaa waa macnaha guud ee jamaacada oo mar walba cidda xaqa ku taagan ee sunnada ku sugan hiya aljamaaca waana tuu ibnu mascuud tilmaamaya markuu lahaa aljamaacatu maa waafaqa alxaq wain kunta waxdag jamaacadu waa waxa xaqa un waafaqa walow keligaana ha noqdee markaa tan kale ee imaamku marna waa la helayaa marna waa la waayayaa oo maraaxil kala duwan bay maraysaa laakiin ta mar walba baaqiga ah ee mar walba ruuxu ku khasban yahay inuu waxa weeyaan laasimo uu ku sugnaadaa waa taa bimacna alxaq waxaanay jamaacada xaq u ay tahay maa kaana calayhi annabiyu wa asxaabuh cid alla cidda ku sugan nebi moxamed iyo asxaabtiisu waxay ku sugnaayeen ciddii ku sugani hiya aljamaaca jamaacada xaqi waa iyada waxaa fitno lagaga badbaadayaa markaa jamaacada in la laasimo oo macnaha nebi moxamed iyo asxaabtiisu waxay ku sugnaayeen lagu sugnaado oon dhinacna looga baydhin walidaalika ibnu mascuud waxaa kaloo u yidhi low anna faqiihan calaa ra'si jabal lakaana huwa aljamaaca nin keliyo faqiih oo buur dhakadeed saarani hadduu jiri lahaa isagaa jamaacada noqon lahaa marka in jamaacada la ilaaliyo oo khilaafka iyo khalkhalka iyo dhibkana laga dheeraado oo cabdillaahi binu mascuud iyadoo mino la joogo wakhtigii xajka ayaa wakhtigii cuhmaan ibnu cafaan isagoo amiirkii mu'miniinta ah ayaa salaaddii u dhammaystiray markaasaa ibnu mascuud ku yidhi wakhtigii nebi moxamed iyo abibakar iyo cumarba hadyigu wuxuu ahaa iyo sunnadu salaada in lagu gaabiyo mino wakhtiga xajka ee gaabi marka cuhmaan kama yeelina salaaddii waa dhammaystiray ibnu mascuudna wuu ku daba xidho wuu la dhammaystiray waxaa lagu yidhi yabna mascuud cuhmaan waad ku inkirtay salaada uu dhammaystiray haddana waad ku xidhatee waa sidee qaala alkhilaafu shar waxa uu ihi khilaafku waa shar macnuhu waxa uu yahay yacnii in jamaacada iyo dadka ahlulxaqu ay kala tagaan oo ay kala dhaqaaqaan arrin shara weeyi taasi markaa waa inay mithaali noogu noqoto meel kastaoo salafiyiinta iyo ahlulxaqu ay joogaan inay ku dadaalaan isku duubnaanta iyo midaysnaanta khilaafka iyo khalkhalkana ay iska ilaaliyaan waxaa ka mid ah waxyaabaha lagaga badbaadaya fitanka atasalluxu bilcilmi sharci in waxa weeyaan qofku uu sahay qaato oo gaadh uu ka dhigto ama hub cilmiga shareecada berashadiisa waayo had iyo jeer calaaqa ayaa ka dhaxaysa cilmi la-aanta iyo jaahilnimada iyo fitanka oo nebigu sala allahu alayhi wasalam wuu soo tilmaamay yani nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu sheegay saynu hore usoo tilmaanay yani calaaqada ka dhaxaysa fitanka iyo jahliga oo rasuulku waxa u yihi yataqaarabu azamaanu wa yuqbadu alcilmu wa tadharu alfitanu wa yulqa ashuxu wa yakturu alharj qaaluu wama alharju ya rasuul allah qaala alqatl rasuulku waxa uu tilmaamay wakhtiga iyo zamanku inuu isku soo dhowaanayo cilmiga in la qabanayo fitankuna ay fara badanayaan marka waxaa la isku xijisiiye duhuuru lfitan iyo qabdulcilm waayo marka cilmigii la qabta ee ahlulcilmigii iyo dadkii cilmiga xambaarsanaa la waayo ayaa juhaashu ay madaxa la soo kacayaan fitankuna ay fara badanayaan waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam ina min ashraad saaca an yurfaca alcilmu wayadhara aljahlu waxaa calaamadaha qiyaamada ama saacadda dhicitaankeeda ka mid ah in cilmiga la kor yeelo jahliguna uu yacni muuqdo oo u faafo idan waxyaabaha lagaga badbaadi karo fitanka waxaa ka mid ah alcilmu sharci cilmigii shariicada in la barto oo la dhiirigeliyo waana waxyaabaha ahlu sunnuhu dadka kale ay kaga soocan yihiin in ummadda dhexdeeda cilmiga lagu baahiyo tawxiidka lagu toosiyo sunnada loogu baaqo si fitanka iyo dhibaatooyinka naftooda ay uga dhowraan walidaalika sheekhulislaam wuxuu yihi ida nqaطca can innaasi nuuru nubuwa waqacuu fi dulmati اlfitan waxadatat اlbidacu wاlfujuuru wawaqaca asharu baynahum dadka nuurkii nubuwadu markuu ka go'o iyo waxyigu waxay ku dhacayaan mugdigii fitanka bidaca iyo foolxumo ayaana faafaya shar ayaana dhexdooda ka dhacaya arrinta kale ee lagaga badbaadayaa fitanka waa alxadaru min alfitani walbucdu can mawaatiniha in marka horeba fitnada laga dheeraado meesheeda aan lagu doonan laakiin laga fogaado waayo ilaahay waxau yihi sidai aayaddeenu hore usoo akhrinayba wattaquu fitna laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waxaa layna yidhi wattaquu iska jira oo ka cabsada oo ka dhowrsada fitno kuwa dulmiga falay uun gaaran ugu dhacaynay idin caam yeelaysa sidoo kale yacni waxa weeyaan axaadiis tiro badan ba ina soo marto tilmaamaysa fitanka in laga fogaadaa sida ay waajibka u tahay waxaa ka mid ah xadiidkii abi hurayra inuu rasuulku yidhi satakunu fitanu alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im walqaa'imu fiiha khayru min almaashi walmaashi fiiha khayru min asaaci man tasharafa laha tastashrifu faman wajada minha malja-an aw macaadan falyacud bih yacni rasuulku waxa uu tilmaamay inay dhici doonaan fitan dadku ay u kala wanaagsan yihiin siday fitnada uga kala fog yihiin oo ka dhex fadhiyaa uu dhaamuu ka wanaagsan yahay ka dhex taagan ka taagani uu ka khayr badan yahay ka dhex socda ka dhex socdaa uu ka khayr badan yahay ka dhex cararaya ee dhex degdegaya ninka u hanqaltaaga way legdayaan oo fitankaasi waa halaagayaan ninka hela meel uu kaga badbaada uu ka magan galo ha ka magan galaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam oo fitnada ha ka fogaado xadiidkii kale xadiidu abi bakra nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi innahaa satakunu fitan alaa humma takunu fitna waxa dhici doona oo jiri doona baa uu yidhi fitan alqaacidu fiiha khayru min almaashi fiiha waalmaashi fiiha khayru min asaaci ilayha ka dhex fadhiyaa waxa uu ka wanaagsan yahay ka dhex socda ka dhex socdaana wuxuu ka khayr badan yahay kan dhex cararaya nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waman kaanat lahu hanamun falyalxaq bihanamih waman kaanat lahu ardun falyalxaq biardih qaala faqaala rajulu ya rasuula allah ara'ayta man lam yakun lahu iblun walaa hanamun walaa ard nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam war ruuxa xayn adhiya iyo waxoogaa xoolaa haystay adhigiisii ha haleelo ha doonto ninka waxoogaa dhula lahaa dhulkiisii ha haleelo fitnada ha kaga fogaado oo diintiisa ha ula cararo nin baa yidhi balka waran rasuulkii allow ka aan dhul iyo xoolo midna lahayn qaala yacmidu ilaa sayfihi fayaduqu calaa xaddihi bixajar huma lyanju in istataaca annajaa waxa uu yidhi ha u qasta seeftiisa oo intuu soo qaado dhagax sallaxa seefta afkeedii ha ku garaaco ha ku burburiyo waa si aanay gacan gardarra uga dhicin oo dil dulmiya aanu u gelin seeftiisa afkeedii dhagaxa ha ku burburiyo ha ku baabi'iyo ilaa ay afbeesho dabadeed naftiisa hadduu la badbaadi karou la fakan karo ha la fogaado ha la badbaado nebigu wuxuu yihi allaahuma hal ballaqtu allaahuma hal ballaqtu faqaala rajulun yaa rasuula allah ara'ayta in ukrihtu waxa uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam allahayow ma gaadhsiiyey allahayow ma gaadhsiiyey ilaahay buu markhaati gashaday ninbaa waxau yihi rasuulkii allow ara'ayta in ukrihtu xataa yuntalaqa bi ilaa axadi safayn aw ixda alfi'atayn bal ka waran haddii lay khasbo oo labadii saf midkood khasab laygu geeyo ama labadii qolee diriraysa ama dagaalamaysa midkood khasab safkeedii haddii laygu geeyo fa darabanii rajulun bisayfih aw yajii'a sahmun fayaqtulanii oo dabeed ninuu seeftiisii igu garaaco ama leeb ordayaaba intuu yimaado waxa weeyaan idilo bal ka waran qaala yabu'u biithmihi wa ithmik wa yakuunu min asxaabi innaar rawaahu muslim waxau idhi dembigaaga iyo dembigiisaba kii dulmiga kugu dilaa la noqonaya ahlu naarna weeye ayaa nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah waxyaabaha fitanka lagaga badbaadayo ee cismada iyo badbaadadu ay ku jirto alta'anii walrifqu walxilmu cinda xuduudi alfitan wa tagayuri alaxwaal deganaanshaha iyo dabacsanaanta iyo dulqaadka fitanku marka ay dhacaan ee xaaladuhu ay isbedelaan deg dega in layska ilaaliyo laga fiirsada arrimaha aad iyo aad loo fiiriyo waayo nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa kaana arifqu fii shayin ilaa zaanah walaa nusica min shayin ilaa shaanah yacni dabacsanaanta iyo rifqigu ma ahaado shay dhexdii ilaa waa qurxiyaa oo waa hagaajiyaa shayna lagama siibo ilaa wuu fool xumeeyaa oo waa dhibaa idan yacni fitanku marka ay dhacaan deganaanshaha iyo dabacsanaantu waa wax aada iyo aada muhiim u ah iyo dulqaadkuba sidaa darteed ayaa mutarif ibnu cabdillaah waxa uu yidhi ataa cala annaasi zamaanun khayruhum fii diinihim almutasaaric wasayaأtii calى اnnaasi zamaanun khayruhum fii diinihim اlmuta'anii waxau ihi dadkan waxaa soo maray xilli ka ugu wanaagsani diintooda uu yahay ka xagga diinta iyo daacada u degdegaya kaa mutasaaricee degdegaya wakhtigu ugu wanaagsan yahaa ummadda soo maray waxaana soo mari doona xilli ka ugu wanaagsani uu yahay diintiisa ka degan ee aada uga fiirsadeen degdegin waxay culimmadu ku fasireen yacni wakhtigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa dee nebigu marka uu shay amro ilan way hubaan waxa uu rasuulku amrayaa khayrka uu yahaye way u kala dheerayn jireenoo waa degdegi jireen laakiinse maanta wixii amar ama hadal soo yeedha ee yacni ay arkaan dee dadku waa ka fiirsanayaan oo waxay iska hubaan inaanu fitno ahayn mooye wax kale ku tallaabsan maayaan sidaa darteed ayaa bacdu salaf waxay yidhaahdeen innahaa satakunu hunaaka umuurun mushtabihaat facalayka bitu'ada fatakunu tabacan fi lkhayri khayrun min an takuna ra'san fi shari waxay yidhaahdeen waxaa dhici doona arrimo isku eg eg oo shar iyo khayr aan loo kala garan waxaad haddaba qof iyo u muslimkii aad laasimtaa ukaadinta iyo ka fiirsashada waayo inaad noqoto qof khayrka dadka ku dabagaloo daba socod ku ah ayaa kaaga wanaagsan inaad madax ku noqoto sharka iyo xumaanta yacnii inaad sharka iyo xumaanta hogaamiye ku noqoto lagaga daydo waxa kuu dhaanta inaad aayar daba socod ku noqoto khayrkiiyo wanaagga oo wax walba aad ka fiirsato waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha fitankaa lagaga badbaadayo asabr in la sabro sharkiiyo xumaanta iyo fitanka laga sabro daacada iyo diinta iyo istiqaamada lagu sabro masaa'ibka iyo mixanka loo dulqaato ilaahay waxau idhi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu waataquu llaha lacalakum tuflixuun muuminiintiiyay sabra lana sabirtama gaalada oo sabirka yay idinkaga adkaan ilaahay waxau idhi muuminiintiiyay sabra lana sabirtama gaalada musaabaradu yacni waa mufaacala iyagu way sabrayaan idinna waa sabraysaan yaan laydinkaga adkaan kaga adkaada idinku oo dee siday u sabrayaan si ka badan u sabra in takunuu taalamuuna fa inahum yaclamuuna kamaa taalamuuna wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun yani markii jihaadka iyo dirirta iyo dagaalka laga warramayay ilaahay waxau yidhi yacni haddaa xanuunsanaysaan dhibaato waxa idin soo gaadho dhimasho iyo dhaawacba dee iyaba waa xanuunsanayaan siaad u xanuunsanaysaan laakiin waxaad dheertihiin wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun waxaad se allah ka rajaynaysaan waxaana iyagu rajaynayn oo raxmadda rabbi ah haddaba sabra lana sabirtama oo gaala yaanay sabir idinkaga badin waxaa loo baahan yahay markaa in la sabro marka mixanka iyo dhibaatooyinku ay dhacaan sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sabri jiray saxaabadiisana sabirka uu amri jiray oo ree yaasir oo la ciqaabayo oo la dhibaataynayo ayuu ku lahaa sabran aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna ree yaasirow sabra ballantiinu waa jannada yacni waa tasliye iyo laabqaboojin waxay maanta dhib marayaan dheefta iyo wanaagga uga dambeeya marka in la sabro weeyi kadalika nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa ansaaru ku lahaa sida xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa inakum satalqawna bacdii ahara fasbiruu xataa talqawnii cala alxawd ansaarey aniga dabaday waxaad la kulmi doontaan ahara alisti'thaar waa alinfiraad bilamri lmushtarak yacni wixii aad dadka la wadaagayseen eed xaq ku lahaydeen ayaa dad baa naftooda idinka doorbidi oo idinkala gaar noqon macnaha waa laydinka sadbadsan oo waxaad dheef iyo xaq ku lahaydeen ayaa laydinkala gaar noqon oo xaqiinnii aad ka waayi doontaan adduunyada iskase sabra waa adduunyo oo dhib ma lehe ilaa darka aad igula kulmaysaan waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu lahaa xadiidka saxiixa xadiidu zubayr ibnu cadiy waxau idhi dakhalnaa calaa anas ibni maalikin anas ibnu maalik baanu u soo gallay fa shakawnaa ilayhi dulma alxajaaj waxaanu uga ashkatoonay dulmiga iyo dowdarrada xajaaju dadka ku hayo iyo dilka fa qaala asbiruu waxau idhi anas war sabra laa yaati calaykum zamaanun ila waladii bacdahu sharu minhu xataa talqow rabbakum samictu hada min nabiyikum sala allahu calayhi wasalam rawaahu lbukhaari waxau idhi sabra waayo zaman iyo wakhti idiin iman maayo ilaa ka ka dambeeyaa ka sii shar badan ilaa intaad rabbigiin kala kulmaysaan arrintaa nebi moxamed baan ka maqlay ayaa anas yidhi sala allahu calayh wasalam idan yacnii in la sabro oo la adkaysto waa arrinta waajibka ku ah qof kastoo mu'mina oo sunni ah oo salafi ah weliba maanta wakhtigaynu nool nahay oo afxumo iyo adin xumo iyo dhibaato badana ay kugu dhacayso oo qariiba tahay lagugu qariibsanayo sunnadii iyo dariiqii salafka bada alislaamu qariiban wasayacuudu qariiban kamaa bada fatuuba lilghurabaa sunnadu sabir bay u baahan tahay dad fara badan ayaa u sabri kari waayo dariiqii la dheeraaday oo iska tuuray oo yidhi allaylehe meel kaloo toobiyaanuu maray nebiguna sala allahu alayhi wasalam waxau yidhi kamaa fii saxiixi ljaamici min xadiidi ibni mascuud almutamasiku bisunnatii cinda ikhtilaafi ummatii kalqaabidu cala aljamr ka sunnadayda ku dhegayee cuskanaya markay ummadaydu iskhilaafta ee dhibaato fara badani ay dhacdo waxa uu la mid yahay dhuxul dab ah dhimbiil dab ah nin gacanta ku haystuu la mid yahay bal kumaa dhimbiil daba qaadi kara waxaa lagu shabahay yacni sunnada sida lagugu dhibayo qofka ku sabraa waa nin dhuxul daba haysta waxaa kaloo rasuulku uu yidhi yaati cala annaasi zamaan asaabiru fiihim calaa diinih kalqaabidi cala aljamri nebigu waxau yidhi dadka xilli iyo wakti ayaa soo mari doona ka diintiisa ku sabrayaa uu la mid yahay sidii nin dhuxul daba haysta maanta dad fara badan dhuxushii dabka ahayd way ku kululaato way iska tuureen meelo kaley ka fadkudiyeen oo ay mareen oy u dhaqaaqeen laakiin waxaa alxamdulilaahi iyo ahlu sunnaha iyo salafiyiinta ilaahay inuu waafajiyo sunnada inay ku sabraan oo ay ku adkaystaan nebiguna sala allahu alayhi wasalam saxaabadiisaoo sidaa loo cadaabayo oo loo ciqaabayo ayuu u dhabar adeegaya oo niyadda u dejinayay oo lahaa sabra bal waxa weeyaan khabaab ibnul arad iyo saxaabadii la dhibaataynayay markay nebiga u yimaadeen ay yidhaahdeen yaa rasuula allah alaa tadcuu lana alaa tastansiru lana miyaanad ilaahay noo baryayn miyaanad gurmad iyo gargaar ilaahay noo weydiinayn nebigu sala allahu calayhi wasalam intuu soo fadhiistaa waxa uu yidhi dadkii idinka horreeyey midkood inta la keenoo la soo joojiyo ayaa seefta madaxa inta la saaro fa yushaqu nisfayn laba isleeg loo kala jeexayay maa yasuduhu daalika can diinih iyadoo arrintaasi diintooda aanay ka hor joogsanayn oo ay ku sabrayaan waxa uu nebigu yidhi wallaahi layutimana allahu hada alamr xataa yasiira araakibu min sanca ilaa xadramowt laa yakhaafu ila allaha wadi'ba calaa ghanamih walaakinakum tastacjiluun wallaahi baan ku dhaartay ilaahay arrinkan waa dhammaystirayaa baa nebigu yidhi sala allahu caleyh wasalam ilaa ninka socotada ee musaafirkii uu ka socdaalo sanca ilaa xadramowt isagoo ilaahay mooye cid kale aan ka baqayn iyo yeyigu inuu adhigiisa cuno mooye wax kale aan ka baqanayn ha yeeshee waa degdegaysaan baa nebigu yidhi sala allahu caleyh wasalam rasuulku hadalkaa marka uu leeyahay maka uu joogo waa wakhti saxaabadii la cadaabayo la ciqaabayo oo ruuxu naftiisa iyo ehelkiisa iyo maalkiisa midna aan u ammaan helayn ayaa nebiguu leeyahay wallaahi layutimana allahu hada alamr marka waa calamun min aclaami nubuwa waa astaan astaamadii astaamihii nebinimada yacni ka mid ah oo runtiisa iyo risaaladiisa tilmaamaysa waqad waqaca kamaa akhbar siduu nebigu ka warramaanay u dhacday oo islaamku bari iyo galbeedba wuu gaadhay isagaa teliyey oo calankiisu meel walba uu gaadhay wahaakadaa iyadoo saxaabada yacni sidaa dhibaatada iyo dacfiga ay dareemayaan ayaa nebiga ay ku soo degtay sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna adubur yacni kuwa isbahaystee is urursaday waa la jebin doonaa dhabarkaanay jeedin doonaa aayaddaasi markay soo degaysay saxaabadu yacni tira ahaan iyo cadad ahaan iyo awood ahaanba way u yaraayeen ninna naftiisa uma nabadgelayn cumar ibnualkhataab waxa uu yidhi maalintii khaswadii beder markaan arkay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo dagaalkii u soo diyaargaroobay oo akhriyaya sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur markaasaan gartay jamaca iyo ururka la jebinayaa ka uu yahay markaasaan aayadda ta'wiilkeedii iyo tafsiirkeedii gartay marka waa markay indhahoodii ku arkeen dee madaxweyntii quraysheed iyo kufaartoodii oo wax nolol lagu qabsaday iyo wax la jebiyey iyo wax la dilay u qaybsamay bal hadda eeg yacni wakhtigay aayaddu soo degaysay dee xaaladani ma taagnayn laakiin markii ay dhacday indhahooda ku arkeen in gaaladii la jebiyey sayuhzamu ljamcu ee ay indhahoodii hortoodii ay timid ayaa cumaru yidhi allayleheh waa maalintii badere maantaan garanayaa sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur ayu jamcin yuhzam kuwa la jebinayo ee dhabarka jeedinayaa kuwa ay yihiin maantaan garanaya aan arkaya ii muuqataa buu yidhi walaalayaal markaa sabirku waa arrin aad iyo aad muhim u ah ina maca alcusri yusraa walan yagliba cusrun yusrayn farajka iyo fatxiguna waxa uu la socdaa hadba kurbadu mar alla markay adkaato farajkuna waa soo dhowey waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha fitanka lagaga badbaado alxadaru min alishaacaati alkaadiba fii zamani alfitan in laga digtoonaado in wararka beenta ah la yska faafiyo wakhtiga fitanka oo kelmaddii soo yeedhaba ladha- lala dhaqaaqo arrintaa waxaa u daliila aayadaynu hore usoo macnaynay waidaa jaaahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bih walow radduuhu ila alrasuuli wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuh latabactum ashaytaana ilaa qaliila marka ishaacaadka in laga digtoonaado waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha fitanka lagaga nabad galo alinshiqaalu bilcamali asaalix waalcibaadati fii waqti alfitan in camalka saalix ee wanaagsan iyo cibaadada lagu mashquulo waqtiyada fitanka waayo nafta haddaanad khayrka ku mashquulin sharka iyo fitnada ayay kugu shuqlinaysaa horaynu usoo akhrinay xadiidkii nebigu yidhi baadiru bilacmaali fitanan ka qiطaci leyli lmudlim yacni fitanka sida habeenka gudcurkaa isdul saaran intaanay idinku dhicin acmaasha wanaagsan kala degdega oo kala hormara muslimna waxaa ku sugan xadiisu macqil ibni yasaar inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya yacni cibaadada la cibaadaysto wakhtiga dilka iyo dulmiga iyo dagaalka iyo fitanku ay jiraan wakhtigaa cibaadada la cibaadaystaa waxa ay la mid tahay buu yidhi sida hijro aniga la iisoo hijroodaa nebigu yihi sala allahu caleyh wasalam waanaynu garanaynaa wakhtigii nebiga hijrada loo hijroodaa iyo fadliga ay hijradu leedahay waxa fadliga intaa leeg loo siiyey dee wakhtiga fitanka dadku way mashquulaan yacni cibaadada waa laga jeedsadaa marka wakhtigaa qofka aan cibaadada ka mashquulin ee ku mashquulaa waa qof nabadgalay waana arrin aada iyo aada muhiim u ah in lagu dadaalo cibaadada iyo camalka saalixa ah waqtulfitan walaalayaal jazaakum allahu khayran waxoogaa dhowr nuqdo ayaa inoo hadhay laakiin waxaad moodaa inuu wakhtigu yar dheeraaday anna aan yar xabeebsaday cafwan laakiin waxaan uun ku soo koobayaa hal nuqdo oo ah ee cawaasimta ugu muhiimsan ee lagaga dhowrsan karo fitanka waxaa ka mid ah attawbatu nasuux si dhab ah ilaahay xaggiisa in loogu noqdo waayo maa nazala balaaun ilaa bidanbin wamaa rufica ilaa bitawba balaaya kuma soo degto dembi iyo macsiyo la sameeyo dadku ay galabsadeen oo lagaga goynayo mooyaane lagumana kor yeelo dhibka iyo balaayada ilaa tawba run ah mooyaane wax alla wixii dhibaato dhacdaa waa waxay dadku galabsadeen oo dembi ah wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum waxaa lagu kor yeeli karaa tawbo ilaahay waxau yihi watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun ilaahay xaggiisa u noqda dhammaantiin mu'miniintiiyey si aad u liibaantaan idan laabudda min atawbati nasuux laabudda min atawbati asaadiqa towbad shuruuddeedii oofsatoo dhammaystirantay waa in lala yimaado si waxa weeyaan dhibaatooyin fara badan oo inagu dhacay yacni qofku uga badbaado oo waxa weeyaan xaqa iyo wanaagga aynu ugu sugnaano waa in towbad deg dega lala yimaado ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaati alculaa kulligeen inuu inaga yeelo kuwa fitanka iyo dhibaatooyinka dhacaya ka badbaada ilaahay subxana wa tacala ha inaga yeelo kuwa kitaabka iyo sunnada dhab ahaan u cuskada ee sidii salafku ugu sugnaayeen ugu sugnaada ilaahayna dhab ahaan ugu noqda ilaahay subxana wa tacala ha inaga yeelo ahlu sunnaha iyo dariiqa salafka iyo ehelkiisana ilaahay ha u nusreeyo oo calankeeda ha kor yeelo وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا وآخرا intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhira dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online